halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda k a l y f m codka bulshada soomaalida degan gobolka minnesota ee mareykanka sidaad nooga barateen maalin walba ama maalin dhaaf waxaan idiin soo daynaa warbixinadii ugu dambeeyay ee kasoo baxa waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota taasoo ku saabsan cudurkii caabuqa coronaviruska meesha uu marayo tallaalka iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee soo baxa maanta oo ay bishu tahay bishii labaad sagaaliyo tobankeedii labadii kun iyo koob iyo labaatanka waaxda caafimaadka ayaa sheegtay in baaritaanadii lagu hayay dadka laga baarayay cudurka caabuqa coronaviruska laga helay dad gaaraya intii kun qof ah taasoo ka dhigtay wiigan wiig markii ugu horeysay oo wiigan laga helo dad gaaraya ilaa kun qof waayo maalmihii dhawaa aan soo dhaafinay hoos ayay usii dhacaysay dadka laga helayay waxay ahayd afar boqol lix boqol laakiin maysan gaarin kun laakiin maanta waxay gaartay kun qof dadkii laga helay shalay cudurka ee laga baaray sidoo kale waaxda caafimaadka ayaa warbixinteeda ku sheegtay in cudurka ay u dhinteen sideed qof taasoo ka dhigaysa isku dardarka dhimashada dadka cudurka coronaviruska ama caabuqa u dhintay siduu cudurka u bilowday inay hadda gaarayaan lix kun afar boqol iyo labayo toban qof dadka cudurka caabuqa coronaviruska ugu jira isbitaalada ayaa iyaga naftigooda nambarkooda hoos u dhacay hadda waxaa isbitaalada u jiifa cudurka caabuqa ee coronaviruska dad gaaraya laba boqol siddeetan iyo laba qof oo laga daaweynayo sidoo kale konton iyo sagaal qof oo kamid ah labada boqol siddeetan iyo labada qof ayaa waxay ku jiraan qeybta caafimaadka ee degdega ah ee loo yaqaano i c u-da sidoo kale war-saxaafadeed uu maanta soo saaray guddoomiyaha gobolka tim walls ayaa lagu sheegay in tallaalkii dadka la siinayay ama dadka qaatay tallaalka ay kor u dhaafeen hal milyan oo qof oo ah bulshada degan gobolka minnesota sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in toddoba boqol labaatan iyo sideed kun sideetan iyo kow qof ay qaateen hal khidmad oo ka mid a tallaalka iyadoo ay jiraan dadan laba boqol sideetan iyo lix kun shan boqol afartan iyo saddex qof oo dhammaystay labadii khidmadood ee tallaalka waxaa kaloo ay waaxda caafimaadku samaysay bog khadka internetka ah oo bulshada degan gobolka minnesota ay iska qori karaan si ay u ogaadaan ama goorta iyo meesha ay ka qaadan doonaan tallaalku markuu iyaga xaggooda diyaar u noqdo iyadoo boggaasina uu ku qoran yahay af soomaaliga af sbanishka ayay waxay u sahlaysaa dad badan oo bulshadeenna ah inay iska qoraan iyagoon weli helin ama da-dii aan gaarin lixdan iyo shan wixii ka yaraa ma ahan inaad horey ka helayso laakiin waxay noqonaysaa inay warbixintaadu diyaar usii tahay si marka uu tallaalku diyaarku ugu noqdo ama lasoo gaaro da-daadu ay suurtagal u noqoto waaxda caafimaadku inay kula soo xiriirto iyagoo kusoo wacaya ama email kuusoo diray waxaa sidoo kale ay se diyaariyeen khadka isku xirka tallaalada gobolka minnesota lumber dadka ay ka wici karaan aan haysanin kombyuutarada ama khadka kombyuutarada aan ku fiicnayn nambarka laga wacayo ayaa wuxuu yahay hal sideed saddex saddex afar saddex hal laba eber konton iyo saddex waan kusoo celinaynaa waa hal sideed saddex saddex afar saddex hal labo eber shan saddex so waa number aad ka wici karto ood ka heli karto warbixinadii ugu dambeeyey ama aad ka register garayn karto ama iska qori karto si lagugu daro dadka qaadanaya ama u diyaarka inay qaataan tallaalka waa form fudud oo aad buuxin karto wuuna fudud yahay qaar waxaa ka mid a su-aalaha ku jira inaad buuxiso isdiiwaangelinta oo dhamaystiran sida meeshaad degan tahay magacaaga jinsiyadaada iyo macluumaad kaloo dheer marka waxaan kula talinaynaa bulshadeena inay ka faa'iidaystaan in ay iska diiwaangeliyaan si ay ugu sahlanaato in ay qaataan tallaalka marka uu soo baxo sida ugu dhaqsiyaha badan sidaan sheegnay waa khadka internetkana waad ka geli kartaa telefoonna wuu leeyahay aad ka wici karto waana muhiim bay u tahay bulshadeena sidaan ognahay dad badan oo naga mid a ayaa u baahan tallaalka oo ka hortagiisa sidaan hadda la soconana waxaa muhiimada koowaad la siinayay waxay ahayd dadka waayeelada oo lixdan iyo shanta sano ka weyn laakiin waxaan ku boorinaynaa qof walba oo degan oo gobolka minnesota oo ah um, bulshadeena soomaalida inay boggaas iska qoraan warbixintana ka dhageystaan waxaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda k l y f m codka bulshada gobolka soomaalida maalin walbana warbixintan waad naga dhageysataan marka waxaan idinkaga mahad celinaynaa dhageysidka aadna siisaan idinkoo akhbaar zaa-idana ka raadin kara khadka aan ku leenahay internetka k l y org oo aan soo gelina warbixinada ugu dambeeyay iyo bog aan ku leenahay baraha bulshada ee facebooka waa mahadsantihiin intaan ismaqal dambe oo xiise leh aan ka dhigi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo maalin jimco ah waxaan rajeynaynaa inaan isku soo laabano hadduu eebba yiraahdo maalinta isniinta ah oo ay bishu tahay labaiyo labaatanka markaas oon idiin soo diri doono warbixinadii ugu dambeeyey ee aan ka helno waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota warkan waxaa suurtageliyay waaxda caafimaadka gobolka minnesota